بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخواني في الله وحي نكون حشرني المبحث الأول وها بر الوالدين والرسالة أن ودني حكم إهداء وحوي وناقة وارد كالله سمين يوه afar cashar baa inoo soo hormaray casharkani waa casharkii shanaad isagaana ugu dambeeya baxhigan ah birul waalideyn waana almadlab araabic qodobka afraad baan uga hadlaynaa oo oranaya birul waalideyn fadlu biril waalideyn fadliga iyo wanaagga laga helayo birul waalideyn baynu qeyb ka ishaaraynaa marka ugu horeysa waxaanu leenahay birul waalideyn fadligiisa iyo darajadiisu waa bacda atawxiid waa bacda alcibaada lilah bacda xaqi illaahi ayay imaanaysaa marka allah subxaana wa tacaala waxa uu la xiriiriyey aayadaha qur-aanka aynu soo marnay waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ilaa iyaah intaa waa cibaadadii ilaahay baa la isfaray iyo tawxiidkii wa bilwaalideyni ixsaana waxaa ku xiga marka waaridkii isxaan loo sameeyo idan waa fadli cadiima marka oo aada iyo aada u weyn maadaama meelo badan uu ilaahay la xiriiriyay xaqiisii wacbudu llaha walaa tushrikuu bihi shay-a wabilwaalidayni ixsaana wawasaa rabuka anlaa tacbuduu ilaa iyaah wabilwaalidayni ixsaana wawasayna alinsaana biwaalidayh idan fadli cadiima waay oo aan la soo koobi karin waayo sababtu waa wujuudkaagaba inaad adduunka timaadid bay sabab kuugu ahaayeen iyagaa ku dhalay oo ku koriyoo lagaa beeray sidaa daraaddeed xaqooda lama gudi karo marka fadli cadiima ayaa laga helaya amaa mansiladiisa marka la eegayo sida ay cibaadaadku u kala fadli badan yihiin waxa weeye oo ay u kala horeeyaan waxa uu noqonayaa bacda tawxiid markii laga soo tago xadiidkii cabdullaahi bni mascuud baa inoo soo hormaray waa min axabi alacmaali ila allah acmaasha ilaahay loogu jacayl badan yahay xaggii oo ilaahay aada u jecel yahay ayuu ka mid yahay xadiidkii ibni mascuud baana inoo caddaynaya oo saxiixaynka oo nebiga u weydiiyey oo yidhi qultu waxaan idhi ayulcamali axabu ila allah faqaala asalaatu liwaqtiha salaada oo waqtigeeda la tukado markaasaa waxaan ku yidhi uma ayi maxaa ku xiga qaala biru lwaalideyn qultu waxaan ku yidhi uma ayi maxaa ku xiga qaala aljihaadu fi sabiili illah idan xadiidka oo saxiixeynka horena inoogu soo hormaray wuxuu ina tusayaa fadliga ay leedahay biru lwaalideyn waa bayna asalaati waljihaad idan jihaadkii waxaa ka fadli badan oo waxa weeye dirwatu sanaami alislaam uu nebigu ku tilmaamay oo shuhadada waxa weeye wanaagga laga helayo shahiidnimada iyo fadligeeda la tilmaamay waxaa ka fadli batay oo ka horeeya waxa weeye birulwaalideyn waa mansila cadiima marka oo fadli aad iyo aad u cadiima ayuu qofku ka helayaa hadduu waaridkii baari u noqdo taas ayaynu marka halkaa ka qaadanaynaa waxaa kaloo ku sii tusayaa inay waxa weeye uu jihaadka kasii horeeyo waxa weeye ninbaa nebiga u yimid xadiidka cabdullaahi bni camar ninbaa nebiga u yimid calayhi salaatu wassalaam faqaala waxa uu ku yidhi waxaan kuugu imid inaan kula jihaado oon jihaadka ku raaco markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi axayun waalidaak waalidkaagii ma nool yihiin faqaala nacam qaala fafiihimaa fajaahid irjic buu yidhi fafiihimaa fajaahid labadooda ku jihaad oo ajar iyo xasanaad oo dhan labadooda ka helaysaa iyagaa jihaad kuugu filan labadooda markaa asxaanka iyo wanaagga aad u samaynaysid ayaad ka helaysaa khayr oo dhan imaamu muslim baa warinaya xadiidkaa waa xadiid aad iyo aad u cadiima oo waxa weeye ku tusaya macnaha qofku xataa culummada waxay leeyihiin jihaadka laba nooc baa loo qaybiyaa jihaadu dafci wa jihaadu dalab jihaadka dafciga ah qofna idan laga qaadan mayo oo haddii cadow soo weeraro waxa weeye dee meeshii dhulkii islaamka waa la difaacaya qof walba inuu ka qayb gala oo awoodi karaa laakiin jihaadu dalab oo loo baxayo oo waxa weeye jihaadka asalkaa ah kaas waxa weeye waaridka waa in idan laga qaato oo waaridka ay ku idmaan hadday muslimiin yihiin ay yidhahdeen culummadu oo hadday waaridku ku yidhahdeen annagaa kuu baahane nala joog oo aan naga tegin waad la joogaysaa bay dhaheen waxa weye ilaa arrin daruuraa inay timaado oo waxa weye qofkaas si gaara loogu baahda mooye marka aad bay culummadu uga hadleen waaridka xaqiisa iyo waxa weeye in jihaad la aada waxaa horeeya waaridka xaqiisa in la guto ayaa horeeya xadiid kale wuxuu tilmaamayaa sidoo kale aqbala rajulun ila nabiy sala allahu calay wasalam ninbaa nebiga soo qaabilay faqaala waxa uu yidhi waxaan kuugu imid inaan kugula baayactamo alhijra waljihaad inaan soo hijrooday oo waxa weye aan jihaadkana kula gelayo abtaqii bidalika waxa waxaan ka doonayaa arrinkaana alajra cinda allah aniga oo ilaahay ajir ka raadinaya faqaala markaasuu nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam bal u fiirsan ninkaasi wuxuu yidhi jihaad iyo hijra ayaan ballan kugula gelayaa inaanan waxa weeye dib u noqon oo aan jihaado faqaala markaasaa nabigu wuxuu ku yidhi axayun waalidaag waalidkaa ma nool yihiin qaala nacam bal kilayhimaa labadiiba waa nool yihiin labadiiba waa nool yihiin oo waxa weye labadaydii waalidba waa nool yihiin qaala markaasuu nabigu waxa uu ku yidhi calayhi salaatu wassalaam fatabtaqi alajra ajar miyaad raadinaysaa cinda allah ilaahay ka raadinaysaa agti oo ajir doon baa tahay oo jihaadkaas iyo hijradaa waxaa rabtaa ajar inaad ku heshid ood aakhiro janno ku tegtid faqaala nacam qaala markaasuu waxa uu yidhi nabiga calayhi salaatu wassalaam farjic irjic fa axsin suxbatahumaa waxaad ku noqotaa waalidkaagii ku noqon oo iyaga ajar ka dalab iyaga wanaaji iyaga asxaan u samee iyaga wanaag oo dhan u samee halkaasaad janno iyo wanaag oo dhan ka helaysaa ma ujeedaa marka adiladaasi waxay ku tusayaan axaadiitaasi fadliga iyo wanaagga uu leeyahay waxa weeye birul waalideyn sidoo kale waalidkii markay kuu duceeyaan ducadoodii waa mustajaaba waayo nebigu waa tilmaamay calayhi salaatu wassalaam ducaau lwaalidi mustajaaba liwaladih macnaha waalidku markay ilmihiisa u ducaynayaan ducadu waa mustajaaba sidaa daraaddeed baa layna amray waalidka inaan ilmaha la habaarin waayo haddaad habaartidna waa lagaa aqbalaya waa khatar waa marka ilmaha waxaa la rabaa mar walba in loo duceeyo oo aan la habaarin oo ducada loogu dadaalo idan halkaa waxaan ka qaadanaynaa marka fadliga iyo wanaagga ay leedahay waxa weeye birul waalideyn in aad iyo aad loogu dadaalo marka axaadiidtaasi waxay ku tusayaan fadli cadiima inay leedahay birul waalideyn mansiladiisuna ay tahay waxa weeye towxiidkii ilaahay iyo xaqi ilaahay lala xiriiriyey marna salaadii lala xiriiriyey oo jihaadkiiba laga hormariyey marka intaas ayaa inoogu filan waa factabiruu yaa ulil absaar qof walba oo wax garanaya waa dareemi karaa wanaagga iyo fadligaas inuu markaa ku dadaalo oo ka soo baxa ayaa la rabaa ilaahayna waafajiyo kuwii noqda waaridkood baari u noqdana ilaahay hanaga dhigo awlaadana ilaahay baari hanooga dhigo ilaahay baan weydiisanaynaa insha allahu tabaaraka watacaala baxigaani halkaas uu ku egyahay waxaynu u gudbaynaa marka buxuusta kale oo soo socota oo iyadana aynu waxa weeye risaalada qeyb uga dhignay kabacdina way inoo imaan doontaa waaridka iyo waxyaalaha loo samaynayo oo dhan waa inoo imaan doontaa insha allahu tabaaraka watacaala walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin